إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii saddex boqol konton iyo sideed oo nooga bilaabanaya aayadda koowaad ee min suurati اlbaqara bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alif laamiim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin suuratu lbaqara waa qur-aanka suuradda ugu dheer xagga suuradaha qur-aanka mid mid marka la yidhaahdo waa suuradda ugu dheer laba boqol siddeetan iyo lix aayadood ayay ka kooban tahay cadadka kuufiga marka lagu tiriyo cadadkii cali bnu abi daalib radia allaahu canhu laba boqol siddeetan iyo lix aayadood ayay ka kooban tahay waxay ka mid tahay qur-aanka suuradaha si gaar ah fadaa'ishu ugu soo aroortay qur-aanka si guud fadaa'il badana ugu soo aroortay waxaa haddana jira aayaad gaar ah ama suurado gaar ah oo fadaa'il khaasuu ku soo arooreen marka suuratulbaqara ayaa ka mid ah suuradaha fadaa'isha gaarkaahu ku soo arooreen fadaa'isha nabigu u sheegayna waxaa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam xadiidka abu hurayra imaamu tirmidi uu wariyey uuna saxiix yeelay in nebigu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiinna ha ka dhiganina qubuuraha oo kale qubuuraha laguma tukado qur-aan laguma aqriyo dadka ku jira meeshay iska jiifaano meeshay iska joogaan haddii alla u nimceeyey iyo hadday ciqaaban yihiinba qur-aan kuma akhriso karaanoo meeshaas laguma cibaadaysan karo cibaadadii waa ka go'day cibaadadii waa ka go'day iyaga markaa guryihiinna ha ka dhiginnina qubuuraha oo kale meelaan lagu cibaadaysan ee macnaha salaadana qayb ku tukada qur-aankana ku akhrista nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faina albeyta aladii yuqra'u fiihi suuratu lbaqara guriga suuradda baqara lagu aqriyaa laa yadkhuluhu shaytaan shaydaan sooma galo guriga suuratulbaqara lagu aqriyo shaydaanku sooma galo sidaas darteeda waxaa wanaagsan guryaha in qur-aanka lagu aqriyo oo qofku qur-aanka xisibka uu aqhrisanaya macnaha hadduu saddex jus aqriyo hadduu laba jus aqriyo hadduu jus akhristo qur-aanka qismiga uu maalintii akhriyo qayb inuu guriga ku akhristo ama ku wada akhristaba salaadahana faradka markuu masjidka ku tukado uu salaadaha sunnadaa guriga ku tukado sidaas ayaa wanaagsan suuraddanna si gaara guryaha qofku uu ugu akhristo maxaa yeelay shaydaanku ma soo geli karo guriga suuratulbaqara lagu akhriyey waxaa adduunyada dhibaya ummadda ee waaraya ama aakhirada dhibaya ee dariiqa xaqa ka luminayaana waa shayddaankaas waxaa kaleeto nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi maalinka qiyaamaha waxaa la keeni doonaa qur'aankii iyo dadkii ahlu qur'aanka ahaa ee qur'aanka ku camalfali jiray adduunka markay joogeen dadkii qur-aanka akhri jiray macnihiisa fahmi jiray wixii qur-aanku diiday ka hari jiray wixii qur-aanku amray samay jiray labadaas ayaa suuradood ayagoo ugu horreeyaana qur-aanka la keenaa suuratu lbaqara iyo suuratu alcimraan marka waxay marka la keenana yuxaajaani can saaxibihimaa labadan suuradood qofka adduunka akhri jiray ee macnahooda ku tadabburay ee waxay reebeen ka haraayey ee waxay amreen samaynaayey dadkii adduunka labadan suradood ku dhaqmaayey dadkaasay u doodayaan qof qur-aanku u dooday ma xujoobo waa qof liibaanay qofkuu ku doodo xujo ku noqdaana ma liibaano waa qof khasaaray suuratulbaqara marka iyo suuratu alcimraana nabigu yidhi taas waxay tusaydaa in suuratulbaqara in lagu magacaabo inaysan karaahiye ahayn xadiidaa ku soo arooray oo dhahaya qur-aankaa dhihnina suuratulbaqara iyo suuratu alcimraan ee waxaad tidhahdaan suuradda qisada baqarada lagu sheegay iyo suuradda waxa weeyaan aalcimraan lagu sheegay xadiidkaas waa daciif xaafid ibnu kasiir wuu soo arooriyey suuradda bilowgeeda inuu daciif yahayna waa sheegay oo uusan ansaxayn nebi maxamed in loo tiiriyo marka baqaradana qisada baqarada oo noo imaan doonta ayaa suuradda magaceeda laga dhigay waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowm in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara allah wuxuu idin amrayaa neef lo ah inaad qashaan ayaa reer binu israa'iil nabiyullaahi muusa ku yidhi in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara marka suuratulbaqara sidaasaa loo yidhaahdaa suuratulbaqara sidaasaa loogu magacaabay waxyaalaha cajaa'ibta ee suuraddan waxaa ka mid ah ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen suuraddan waxay kulansatay wadataa kun khabar akhbaar aad u badana ku jirta kun khabara ku jirta oo la rabo qofku kunkaasba inuu rumeeyo ilaahay waxay ka sheegaysaa malaa'igtay wax ka sheegi nabiyaalkay wax ka sheegi adduunka bilowgiisii ka warrami aakhiray ka warrami kun khabaraa ku jirta oo ay waajib tahay haddee kunka khabarba in la rumeeyo maadaama ilaahay sheegay wa kadaalika waxaa ka mid a akhbaartaas cajaa'ibta badan waxa weeyaan aayaadka ugu cadcad ee bacfiga lagu fahmo ayaa ku jira suuraddan sababtoo ah waxaa ku jira shan qiso oo shantuba ka warramayda dad intal ilaahay oobsaday amase makhluuqaad kale oo ilaahay inta oobsaday dib u soo nooleeyey adduunka dad inta la oobsaday oo adduunka ka tageenoo aakhiro aadeen adduunkan intii la joogay dib ilaahay u soo nooleeyey shan gooray ku imaanaydaa suuradda dhexdeeda marka taasna waa ka mid suuraddan waxay koobsatay raahilcilmigu kun amar awaamir kun ah oo amrayda waxaas ha la sameeyo waxaas ha la sameeyo waxaas ha la sameeyo waxay kaleeto koobsatay suuraddan kun nahyi kun shay ayay nahyinayn oy leedahay waxaas yaan la samaynin waxaasna yaan la samayn waxaasna yaan la samayn suuraddan suuratulbaqara dhammaanteed aayaadkeeda labada boqol iyo siddeetanka iyo lixda aayadoodba waa madani waa qur-aankii nabigu sala allahu calay wasalam markuu hijrooday soo degay oo madiine ku soo degay waana suuradihii suuraddii ugu horreeyey ku soo degay madiinay ka mid tahay aayaadkeeda inta ugu badanna wakhtigii horeo hijrada ayay soo degeen markii madiine la tegey marka laga reebo wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah iyo aayaadka ribada ka hadlaa kuwaasu aakhiru maa nasala min alqur'aan ay ka mid yihiin qur-aankii ugu dembeeyey soo degay ka mid yihiin aayaadkaasu taasna waxay ku tusaydaa qur-aanka suuradihiisa suuradda iyadoo iswada wadata dhammaanteed inay soo degta ma ahan laazim mararka gabal waxaa dhece aayadaa soo degee markaasaa nabigu leeyay suuradda heblaha lagu daro mar kale haddana aayad kale mar kale soo degee meel heblaha lagu daro marka aayaad badan aayaadkeeda inta ugu badan markii la hijrooday soo degeen markii ugu dambeyday ee nabiga xayaatadiisa aakhirkeeda aheedna waxaa soo degeen aayaad ka mid ah oo ay ka mid tahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah iyo aayaadka ka hadlaya ribada aayaadka ribada ka hadlaya marka taasuna waxay tusaydaa inaan suuraddu iyadoo mar isku wada xihan inay soo degtaa shardi ma ahan bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaa allah arraxmaani naxariista caamkaa naxariisto ummaddiisoo dhan iyo makhluuqoo dhan gaarta allah alraxiimi naxariista gaarkaa naxariistooo mu'miniinta u naxariista hidaayada adduunka iyo raalli ahaanshadiisa iyo jannadiisa ugu naxariista alif laamiim allaahu aclamu bimuraadihi bidaalika alxuruuf ilaah baa u garanaya ilaahay baa u ogaal badan waxa uu ula jeedo alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas alif laamiim qur-aankuu ka mid yahay nabiga sala allahu calayh wasalam xarif xaraf qur-aanka ka mida qofka aqriya wuxuu leeyahay xasano xasanadiina toban goora loo laalaabaa markaan saas leeyahay nabi wuxuu yidhi alif laamiin aliftu alif laamin oo dhan oo iswaata hal xaraf maaha ee alifun keligeeda xaraf ah oo toban ajar lagu helaa laamkana keligiisu xaraf yahay oo toban ajaraa lagu helaa miimkana keligiisu xaraf kale yahay oo toban ajaraa lagu helaa qofka alif laamin akhriya waxa weeyaan soddon ajar ayuu helayaa di ilaahay ka aqbalo maxaad u malayn marka qofka suurad dhan akhriya jus iyo laba jus iyo saddex akhriya alif laamiim xuruufta muqadacada ahay ka mid tahay xaafid makasir nasiib ballaananu uga hadlaa suuraddan bilowgeeda alif laamiim waxa weyan xuruufta la yidhahdaa xuruufulmuqadaca ayay ka mid tahay alif laamiim alif laamiim ra alif laamiim soob soob nuun qoof xaamiim kaafay cayn soob xaamiim cayn siin qoof waxa weeyaan suuradaha lagu bilowday xuruufta muqadacada ahi suuraddaanu marka ka mid tahay oo sagaal iyo labaatanka suuro ah waxay isku khilaafeen mufasiriinta xuruuftaas muqadacada ee suuradaha awalkooda ku jirta ayay isku khilaafeen maxaa loola jeedaa ahlucilmiga gobol ka mida waxay yidhaahdeen hiya mima stacfara allaahu bicilmihi waxay ka mid tahay xuruuftaas muqadacada mutashaabiha mutlaqa ah oo allaah maahan cid kaloo garanaysa aysan jirin ilaah baa la kali noqday macnahooda garashadooda waa mutashaabih muطlaq ah xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi imaamu lqurdubi wuxuu ka sheegay tafsiirkiisa abubakar sidiiq cumar bnu اlkhadaab cuhmaan ibnu cafaan cali bnu abi aalib cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu caamir ashacbi sufyaan thawri rabiic ibnu khaytama uuna doortay waxa weyn abu xaatim ibnu xibbaan in xuruuftan muqadacada macnahooda ilaahay la kali noqday cid kaloo garanaydaana aysan jirin macno waa leeyihiin laakiin macnahooda rabbiyaa la kali noqday dariiqa aslamka ee nabadgelyaduna ay tahay in la yidhaahdo allaahu aclam ilaahay baa u oqoon badan wuxuu ula jeedo alif laamiim mufasiriinta gobol fasirayaa jira gobol waa fasireenoo waxaa loola jeedaa hay yidhaahdeen alif laamiim iyo xuruuftaas muqadacda mid kastoo ka mida waa ismun min asmaa'i alqur'aan waa asmaada qur-aanka mid ka mid ahoo suuradda lagu bilowday magaceedii weeye oo suuradda marka lagu bilowdo alif laamiim suuradda magaceedaa ladhaha alif laamiim alif laamiim soob haddii lagu bilowdana waa suuraddaas magaceedii ahlucilmiga gabalna waxay yidhahdaan maye waxa weeyaan alif laamiim waa ismun min asmaa'ilah magacyaalka alluuba ka mid yah calaa kulli xaal culummadii fasirtee yidhi macnaheeda waa la garanaana hal macno iskuma waafaqin laakiin xaafid ibnu kaiir halkan wuxuu baraarujiyey macno aad u muhiim ah oo wuxuu yidhi waxaan shaki yar ku jirin xuruuftaas allaah cayaar uma soo dejin dadka marka jaahiliinta ah ee yidhi qur-aanka waxaa ku jira shay tacabudi oon macno lahayn guud ahaan faqad akhda'a khada'an kabiira qalab aad u weyn ayuu qaldamay qofka yidhaahda macno ma leh xuruufta muqadacada ha ahaato kelimaad kaleeto ha ahaato waxa weeyaan qofka yidhaahda macno ma leh waa qaldan yahay khalad aad u weynuuna khaldamay marka xuruuftu macno waa leeyihiin laakiin wuxuu yidhi haddii macsuumka macna ka ansaxo macsuumku waa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam haddii macno laga keeno ka ansaxo ka sugnaaday nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa ku hadlaynaa haddii kalena waqafnaa xaysu waqafanaa meeshuuna joojiyaan istaagaynaa oo garan mayno ilaaha garanayaan leena wax macnaa oo nebi moxamed ka ansaxay inaysan jirinaana la wada og yahay wax macnaa oo culummadu ku ijmaaceenna ma jirto maxamedulamiinu shinqiidina suuratu alcimraan markuu maraayo wuxuu yidhi afar shay ayaa lagu jasmi karaa macnahooda afartiina lama hayo kan koobaad waa in aayadda aayad fasirto ilaa qur-aanku waa isfasiraa qur-aanku waa isfasiraa alqaaricatu malqaarica wamaa adraaka malqaarica yowma yakuunu naasu kalfaraashi lmabhuuf ilaahi weynaa inta sheegay kelimad oo uu yidhi miyaa taqaanaan kelimadda maxaa loola jeedaa markaasuu fasiray waana ku badantay qur-aanka macnahaas waa ku badanta alqaarica malqaarica maxay tahay qaarica wamaa adraaka malqaarica maxaa ku ogeysiiyey oo ku garansiiyey qaarica waxay tahay markaasaa ilaahay sheegay yowma yakuunu naasu kalfaraashi lmabhuuf waa maalin dadka koronkoro oo kale ay noqon doonaan aa la yidhaha qaarica marka qur-aanku sidaasuu u fasiraa macaanida oo inta sheego oo su-aal weliba ku keeno uu yidhahdaa ma garanaydaan markay dadku u soo dhegataagaan aa ilaahay caddayna aliflaamiin iyo xuruufta la midkahay muqadacada qur-aanka aayad fasirtay ma jirto tan labaad waxaa qur-aanka macnihiisa lagu gartaa oo la jasmi karaa haddii nabigu fasiro sala allahu calayh wasalam oo uu yidhaahdo xuruuftan muqadacada ah sidaas ayaa loola jeedaa waa laasim in la qaataa khiyaar kale qofku ma laha xuruuftan muqadacada meel nabigu ku fasiray qof hayaana ma jiro tan saddexaad waxay tahay haddii ijmaac culammada la helo meel culummadu ku ijmaaceen in waxa weyn xuruuftan muqadacada loola jeedo macnahaas haddii la helo waa waajib in la raaco mana bannaana in la khilaafo mana jiro ijmaac oo xuruuftan muqadacada kuma ijmaacin culummadu ee waa isku khilaafeen kuwa fasiray qabarna waxay dhahdeen ilaah keliya haba garanaya macnaha afraad ee ay laasimka tahay in la raaco haddii la helo wuxuu noqon lahaa kelimad carabi ah hadday kelimaadkan loo helo oo luqada carabtu ay isticmaali jireen ay noqoto haddii carabti ay isticmaali jirtay oo waxa weeyaan ay macno u isticmaali jirtay macnahaas in loo raaco waa laasim haddaan wax ka leexiyo la helin inaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun ilahi weynaa wuxuu lehi subxaana wa tacala waxaan soo dejinnay qur'aan oo carabi ah waxaana u soo dejin inaan garan inaad garataan macnaheedu waa maxay kelmadda qur-aanka ka mid ah ee luqada carabiga macno ku lahaa jirtay deliil ka leexiya haddaan la helin waajib waxaa ku ah macnahaas ay luqada carabiga ku lahayd in loogu raaco taasna lama hayo oo carabtu xuruuftan ayagoo isticmaali jiray hadda kelimadda sidaan isku saaran oo ah alif laamiim ra amase alif laamiim ma isticmaali jirin carabtu xuruuftuna waa xuruufta carabtu isticmaali jirtay laakiin kelimadan ma isticmaalin oo carabta waxa weyn horay uma isticmaalin sidaas darteeda macno luqada carabta loogu laabto oo macaajimta laga fiiriyo ma laha afartaas haddii la waayo wuxuu yidhi moxamedun amiinu shinqiidi adwaa lbayaanka fii awali suurati alcimraan macno kale haddaad jasmido oo tira macnahaasaa loola jeeda waana saas waa taxakum waa iska xugunsi un adaa sheegtay maahane wax burhaana iyo daliil ma haysatid wax burhaan iyo daliil ah ma haysatid maadaama afartaas la waayey sidaas darteeda qowlka sawaabka wuxuu yahay in laydha macno waa leeyihiin laakiin macnahoodu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay la gooni noqday cid kale oo garanaysaana aysan jirin aysan jirin kaas waa maqaam maqaamka labaaduu yidhi xaafidka taas waa macnaha tarjamaahaan in loo sheego intaanaan kana gudbin waxa wayan qur-aanka ma ku jirtaa kelimad aan carabi ahayn maadaama rabbulcaalamiin uu yidhi innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun wuxuu yidhi alimaam alqurdubi qur-aanka kelimad carabi aan ahayn ma ku jirtaa waxay culammada muslimiintoo dhan ku itifaaqeen inay qur-aanka ku jiraan kelimaad mufradaad ah oo aclaam ah oo carabta dadkaan ahaynu ay ku hadli jireen kelimaad mufradaad ah oo waxa weeyaan aan oo aclaamuhu calamyaal ah oo ay ku hadli jireen dadka aan carabta ahayn inay qur-aanka ku jiraanay culummada muslimiintoo dhan ku itifaaqeen sida jibriil oo kaleeto iyo mikaa'iil oo kale waxay kaleeto culummada muslimiintoo dhan ku ijmaaceen tarkiib aan carabi ahayn inuusan qur-aanka ku jirin tarkiib jumlo mufiidda ah oo aan carabi ahayn qur-aanka kuma jirto taasna waa ijmaac marka ilaa konton iyo dhowr culummada gobola gaarsiiyeenoo kelimo oo waxa weeyaan cajamigu ku hadli jiray inay ku jiraan qur-aanka qaarna boqol ayba gaarsiiyeenba kelimo kelimo marka la yidhaahdo laakiin jumla mufiidaha ama murakab aan carabi ahayn qur-aanka lagama helo maqaamka labaad oo looga hadlo xuruuftan muqadacada ah waxay tahay xikmadda ku jirta maxay tahay iska daa macnaha lafdiga macnihiisa laakiin xikmadda loo sheego oo qur-aanka waxa weeyaan suuradaha awalkooda loogu sheegay xikmaddaasu maxay tahay ayadana culummadu waa isku khilaafeen laakiin qowlka ugu raajaxsan waxay tahay in loo sheegay bayaanan liicjaazi alqur'aan in la caddeeyo qur-aankan inuu mucjis yahay oo makhluuqoo dhan uu ka caajiso kari waayey inuu qur-aanka ku mucaarado ka hor keeno mid la mid a qur-aanku waa hadalkii alle makhluuqu marka ma awoodaan hadalkii alle wax u eg inay keenaan inaysan awoodina la tusaa ayadoo haddana qur-aanku iska saaran yahay xuruuftii carabiga ahayd ee la yaqaanay ee carabtu ku hadli jireen asagoo iska saaran haddana ma awoodaan makhluuqoo dhan jinni iyo insi hadday iskaashadaan inay la yimaadaan qur-aanka wax la mid ah ma awoodaan wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waqad xakaa haada almadhaba alraasiyu fi tafsiiri madhabkaas oo ah qur-aanka waxaa suuradaha bilowgooda loogu sheegay xuruufu lmuqadaca bayaanan liicjaazi alqur'aan imaam waxaa sheegay yidhi alraasi tafsiirkiisa mubarad ayuu ka sheegay iyo wa jamcin min almuxaqiqiina jamac oo culummada muxaqiqiinta ka mid ah ayuu ka sheegay qurdubina wuxuu ka sheegay faraa iyo qudrub sidaas oo kale wa qararahu zamaqshariyu maxamuud ibnu cumar jaarullaahi azamaqshari na isaguna wuxuu ku sugay mas'aladan kishaafkiisa kashaafka ayuu ku sugay aaduuna ugu gargaaray wa ilayhi dahaba asheekh alimaam alcallaama abulcabaas ibnu taymiya wa shaykhuna alxaafid almujtahid abulxajaaj almizi wakadaalika waxaa ku tegey xikmaddu inay tahay loo sheegay bayaanan liicjaazi alqur'aan in la caddeeyo qur-aanku inuu mucjis yahay cid la imaan kartaana aysan jirin isagoo kale xikmaddaas in xuruuftan muqadacada loogu sheegay suuradaha bilowgooda waxaa ku tegay sheekhii imaamkii muslimiinta cilmi badanihii abulcabaas ibnu taymiya iyo sheekheenna xaafidka ee mujtahidka abulxajaaj almizi ayaa ku tageen kana iigana sheegay yidhu aniga ii sheegay ibnu taymiya inuu sidaas ku tegayna asagaa ii sheegay yidhi xuruufta waxaa tusaya oo deliil u ah in xikmaddaas loo sheegay suurad kasta oo lagu bilowda xuruufta muqadacadaa marka xuruufta muqadacadaa la sheego kadib waxaa la sheegaa u gargaarid qur-aanka loo gargaarayo inuu xaq yahayna la caddaynaya ka dambayda sidaa rabbulcaalamiin uu yidhi aliflaamiin markii la sheegay maxaa laga dabamariyey daalika alkitaabu laa rayba fiih kaas kitaabka aho qur-aankaa shaki yar kuma jiro inuu allah agtiisa ka soo degay aliflaamiin allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaq ilaahay baa kitaabkan xaqnimo kugula soo dejiyey aliflaamraa kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur markii la yidhi aliflaamraa waxaa laga dabamariyey qur-aankan waa kitaaban annagu soo dejinnay si dadka mugdiyaalka looga saaro nuurka loogu saaro aliflaamiin soar kitaabun unsila ilayka qur-aankan waa kitaab xaggaaga loo soo dejiyey nabiga suubano falaa yakun fii satrika xaraj ha dhibsano wax culaysa qalbigaaga yuusan ahaanin ee si qalbi furnaana u raac xaamiin tanziilun min araxmaan araxiim xaamiin markii maxaa laga dabamariyey tanziilun qur-aankan waa soo dejin min araxmaani araxiim allaha raxmaanka ah ee raxiimka ah xaggiisaa laga soo dejiyey aliflaamiin tanziilu lkitaab laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin aliflaamiin marka la yidhi waxaa laga dabamariyey qur-aankan waxa weeyaan waa la soo dejiyey wax shakiyana kuma jiro rabbulcaalamiin xaggiisa in laga soo dejiyey in laga soo dejiyey xaamiim cayn siin qoof kadaalika yuuxii ilayka waxaa laga damaray qur-aankan sidii nabiyaalka hore lou waxyooda adiga lagugu waxyooda idantaas marka istiqraagaas la sameeyey oo tatabuca iyo raacraaciddaas lagu sameeyey qur-aanka waxaa caddaatay sababaha loo sheego xuruufulmuqadaca fii awaa'ili suwarna loogu sheego inay tahay bayaanan liicjaazi alqur'aan qur-aanka mucjismadiisa in la caddeeyo xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi amaa qolada tiri qolada tiri xuruuftan waxaa lagu bartaa wakhtiyaalka abaartu dhacaydo wakhtiyaalka colaadu dhacaydo wakhtiyaalka fitanta waxaa la leedahay dowladdii reer bani umaya wakhtigeedu halkaasuu ku dhammaanayey xuruuftaana la tirtirina oo laysku rakibaa cabbaasiyiin halkaasay ku dhammaanayday wakhti hebel in saas loo tirtiriyo faqad qofka saas u tirtiriya yidhahdaa qur-aankaana laga fahmaa oo laga qaadanaa wakhtiyaalka fitanta faqad iddacaa maa laysa lahu wadaara fii kayri madaaric wuxuu sheegtay wuxuusan lahayn wuxuuna maray waddadiisa waddaan ahayn shay qayb ah oo usan shaqo ku lahayn uu ku hadlay qofkaas xadiidka ku soo aroornay waa daciif mim aliflaamiim allaahu aclamu bimuraadihi allaah asaga ayaa u ogaal badan waxa uu ula jeedo alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas daalika kaas alkitaabu ee kitaabka ah laa rayba wax shaki ah fiihi kitaabkaas dhexdiisa kuma sugnaanin hudan hanuunin weeye lilmuttaqiina dadka allaah ka boqon la hanuuniyo daalika waxaa lagu ishaaraa qur-aankan qur-aankaa lagu ishaaraa qur-aanka mar ilaahay wuxuu ku ishaaraa daalika waaba aayaddan oo kale daalikana waxaa lagu ishaaraa shayga fog a lagu ishaaraa daalika kaas alkitaabu kitaabkaa marar badanna ilaahay wuxuu ku ishaaraa haadaa inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam haadaa kitaabu anzalnaahu ilayka mubaarakun ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akar aladii hum fii yakhtalifuun haadaana waxaa lagu ishaaraa shayga dhow marka maxaa marna loogu ishaarayaa daalika marna loogu ishaaraya haadaa oo dhow waxay yidhahdeen ahlucilmiga xikamkaas waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qur-aanka haddii la fiiriyo sida uu ugu dhow yahay maqalka sida uu ugu dhow yahay indhaha sida uu ugu dhow yahay qalbiga sida macnihiisu u dhow yaho loo fahmi karo ina haada alqur'aana yahdi lilatii aqwam dhowaantaas marka la fiiriyo waxaa lagu ishaara haada waa dhow yahay qur'aanku wuxuu dhow yahay dhagaha wuxuu dhow yahay qalbiga wuxuu dhow yahay indhaha waa macno qariib oo dhow oo la fahmi karo oo qof walbaaba macnihiisa gara karo ee ilaahay u furay taas marka waxaa loogu ishaaraa meel dhow marka la fiiriyo bucdu mansilatihi wa makaanatihi can kalaami اlmakhluuqiin siduu uga fog yahay inuu shabaho kalaam makhluuqna daalika alkitaab baa la leeyahay oo waxa weyan ishaarada waxaa lagu ishaaraa lagu ishaaro baciidka macnaha waa ka fog yahay kalaam makhluuq inuu shabaho aad uga fog yahay marka daalika alkitaab baa la leeyahay siduu uga fog yahay waxa weeyaan can mushaabahati kalaami almakhluuqiin tan labaadna xaafid ibnu katir isagu wuxuu maray carabta waaba ka mid usluubkeeda inay ishaarada dhow u isticmaasho haadaa ayna u isticmaasho daalika inay bilcagsi u isticmaashaan usluubka carabigahu ka miduu leey oo ishaaradiioo fog la yidhaahdo haadaa ishaaradiioo dhowna la yidhaahdo daalika iyadiioo dhow usluubka carbeedu ka midi alkitaabu qur-aankaa loola jeedaa daalika kaas alkitaabu ee kitaabka ah laa rayba wax shaki ah fii dhexdiisa kuma sugna shaki kuma jiro waxaa loola jeedaa in allaah soo dejiyey oo min rabbialcaalamiin uu ka yimid kalaamkii alle uu yahay wax shakiya kuma jiro waxaana aayaddaas caddaynayda oo fasirayda aayadda kaleeto ee ilaah uu yidhi suuratu sajda aliflaamiim tanziilu lkitaabi laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin wax shakiya kuma jiro rabbialcaalamiin xaggiisa inuu ka yimid taasaa caddaynayda oo fasirayda marka laa rayba fiih waxa weeyaan inuu rabulcaalamiin xaggiisa ka yimid oo ka soo degay wax yar oo shakiya kuma jiro qur-aankan ma ahan wax nebi moxamed abuurtay oo uu sameeyey ma ahan wax cid kaleeta la timid waa kalaamu rabbialcaalamiin kalaamu rabbialcaalamiin laa rayba fiih waxaa la ogsoon yahay gaalada in ayagu ay ka shakiyaan ayagu ka shakisan yihiin ayaa jira bal hum fii shakin yalcabuun oo kale marka xaal loo leeyahay wax shakiyu kuma jiro ilaa gaaladiiba waa ka shakisan yihiin oo waa kuwaas ka soo horjeeda waa kuwaas ka soo horjeeda marka maxaa loo leeyahay shaki waa ku jira ayaga bal hum fii shakin yalcabuun shakiyay ku jiraan oo iskaga cayaarayaan oo ay ku noqnoqonayaan wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min milih ayaana isla suuradaba noogu imaan doonta shaki haddaad ku sugan tihiin ood shaki idinkaga jira waxa nebi moxamed lagu soo dejiyey addoonkeenna moxameda la imaada suurad la mid ah waxaa looleeya markaa kitaabka wax shakiya kuma jiro jawaabtu waxay tahay kitaabku waa cad yahay inuu xaq yahay rabbulcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey waa cad yahay laakiin shakiga gaalada ku jiraa waxa uu ka yimid ayaga indhala-aantooda ayagaan basiiro lahayn ayagaan basiiro lahayn waxayna la mid tahay saacaddan aan hadda joognay qorraxdii soo baxday qofkii indhala ee aan indhaba ilaahay siin ee yidhahda waa qorraxdii ma soo baxday sow shaki ugama jiro shaki la-aantaas marka halkay ka timid ma waxay ka timid inaan maalinku caddayn kama imaan laakiin waxay ka timid inaan isagu indhalahayn inaan isagu indhalahayna shaki la-aantu ka timid sidaas darteeduu shaacirku yidhi idaa lam yakun lilmar'i caynu saxiixa haddaan qofku lahayn il caafimaad qabta falaa garwa an yataaba wasubxu musfiru la yaab ma lahu yidhi maalinkoo cad inuu shakiyo lala yaab ma karo barqadii adoo waxa weyn qorraxda halkaas taagan tahay oo subaxii qorraxdii soo baxday indhool qof ah qorraxdii waa soo baxda halkaasay taaganta waa indhool guriguu ku jiraa qabowna waa jiraa war maalinkii ma yimid waagii ma beri ule qorraxdiina waa taaganta la yaab laguma yaabi karo maxaa yale indha ma leh marka waxa weeyaan markay gaaladu shakisan yihiin macnaheedu ma ahan qur-aanku inuusan caddayn qur-aanku waa cad yahay laakiin shakigu wuxuu ka yimid min cadami albasiira indhala-aanta ayaga hayda ayagaan basiiro lahayn marka waa nuucaas ee shaki qur-aanka kuma jiro hudan hanuuni weeye qur-aanku lilmuttaqiina dadka alla ka baqan la hanuuniyo qur-aanku waa hanuun laakiin ilaah wuxuu leeyahay wuxuu hanuun u yahay muttaqiinta aayaddan waxay caddaynaydaa inuu qur-aanku hanuun u yahay dadka alla ka baqa bis intaasay caddaynaydaa oo waxaana laga fahmaa mafhuumulmukhaalafada kuwa aan alla ka baqin qur-aanku hanuun uma ah aayaad kalena waaba nasgareeyey rabbulcaalamiin qur-aanku inuu hanuun u yahay xataa waxa weeyaan dadkoo idil shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay bishaan ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey qur-aankuna dadkoo dhan uu hanuun u yahay hudan linnaas fiiri dadkoo dhan hanuunu u yahay marka see loo jamcinaa aayaddan dhahayda dadkoo dhan hanuunu u yahay iyo aayaddan dhahayda wuxuu qur-aanku hanuun u yahay dadka mutaqiintahoo ka baqa allah see loo jamcinaa waxaa loo jamcinayaa hanuunka laba macno leh hanuunka ayaa laba macno leh hidaayatu tawfiiq in qofka ilaahay ka geliyo qalbiga hanuun hidaayatu tawfiiq qofka in qalbigiisa ilaahay hanuunka geliyo hidaaya la yidhaahdaa macnaha labaad oo hanuunkana waxa weeye hidaayatu dalaalati walbayaan in qofka waddada la tuso dariiqa loo caddeeyo waddada in loo caddeeyo hanuunku labadaas macnuu leeyahy marka haddii xagga caddaynta marka laga hadlaa dadkoo dhan waddada wau caddaynaa qur-aanku waana midaasu aayadda ay sheegaydo shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaas marka la leeyahy hidaayadda aayaddaasuu sheegayda waxa weeyaan qur-aanku waddada waa caddaynaa qofkii mari lahaa iyo qofkii diidi lahaaba dariiqa waa caddaynaa cid kasta waa u caddaynaa hidaayadaas marka waa hidaayadii caamka aheed amaa aayaddan oo ilaah uu leeyahay hudan lilmuttaqiin waa hidaayadii khaaska aheed wey waa hidaaya khaasa oo loola jeedo hidaayatu tawfiiq in qofka xaqa la waafajiyo qalbiga hanuunka laga geliyo idan marka xaqa inay waafaqaan oo waxa qur-aanku sheegaya gartaan oo wuxuu ka reebaya ka haraan oo wuxuu amraya sameeyaan muttaqiintaa ka faa'iidaya qur-aanka amaa dadka aan muttaqiinta ahayn wax aan khasaaro ahayn qur-aanka ka heli mayaan sida rabbulcaalamiin uu yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waxaan xagga qur-aanka ka soo dejaynaa aayaad caafimaad ah oo shirkiga daweeye oo kufriga looga dawoobo oo nifaaqa iyo munaafiqnimada looga dawoobo oo looga dawoobo fisqiga iyo cudurada dilaaga ah maa huwa shifaan wa raxma lilmu'miniin laakiin yuu u yahay caafimaad iyo naxariis mu'miniinta ilaah wuxuu yidhi walaa yasiidu aalimiina ilaa khasaara kuwa daalimiinta ee aan doonayn inay xuduud alla ilaaliyaan ee aan doonayn qur-aanku wuxuu diiday inay diidaan ee aan doonayn qur-aan wuxuu amray inay sameeyaan kuwaas wax aan khasaarahayn qur-aanku uma siyaadiyo sababtoo ah qur-aanku xaqii u sheege xaqiioo caday ka leexanayaan naaray ku sii mudanayaan aayadday ogaadaanay maqlaanba markay macnaheedii fahmaanay khilaafaan naar iyo dembiyay ka sii helayaan idan marka waxa weyn hidaayada labadaas marka aayaddaanu hidaayaday sheegayda waa hidaayadii khaaska ahayd oo hidaayatu tawfiiq aayaddaas waxa weeyaan hudan linnaasina waxay sheegaydaa hidaayadii caamka aheed oo ummadoo dhan dariiqa loo caddaynayay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala mutaqiintiiyuu tilmaamo wuxuu yidhi alladiina mutaqiintii aa qur-aanku hanuun u yahay yuuminuuna rumeeya bilkaybi qeybka qur-aankan wuxuu hanuun u yahay mutaqiinta oo qeybka rumeeya qeybka maxaa loola jeedaa abulcaaliya waa taabici wuxuu yidhi qeybka waxaa loola jeedaa yu'minuuna billaah allahay rumeeyaan addoommadu allah ma aysan ku arag adduunka kuna arki mayaan ayagoo soo jeeda ilaa aakhiro qofku tago adduunka rabbi ku arki maa ayagoon arag ayaa rabbulcaalamiin isku sheegay sifaaddiisu iskugu tilmaamay saasay ku rumeeyaan marka qeybay rumeeyaan rabbi iyo asmaadiisa iyo sifaaddiisay rumeeyaan waxay rumeeyaan malaa'igta alle malaa'igta miyay addoommadu arkeen ma aysan arag ilaahay baa u sheegay sidaasay ku rumeeyeen iyadoo qeybka oo ka maqan kutubtii alla soo dejiyey dhammaan qur-aanka unbaan aragnay annagu mu'miniintu dhammaan waa rumeeyaan waana qeyb rusushii ilaah soo diray dhammaan mu'miniintu waa rumeeyaan iyagoon arag xataa iyo kay arkeenba walyowmi alaakhir maalinka qiyaamaha oon addoommadii weli arag mu'miniintu waa rumeeyaan rabbiyaa u sheegay jannada aysan aragay rumeeyaan mu'miniintu naartiiyaysan aragay rumaysan yihin inay xaq tahay rabbi la kulankiisiiyay rumaysan yihiin xisaabkii aakhiray rumaysan yihiin noloshan adduun nolosha ka dambayday rumaysan yihiin mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa wax qeybka ah oo aysan arag oo rabbulcaalamiin u sheegay ayay rumeeyaan marka aladiina yu'minuuna bilkeyb cabdullaahi ibni cabbaasna wuxuu yidhi bilkeyb bimaa jaaa minhu waxaa loola jeedaa wixii rabbi xaggiisa ka yimid wax alla wixii rabbi xaggiisa ka yimid mu'miniintu waa rumeeyaan kama shakiyaan wax alla waxaas qur-aanku sheegayo mu'miniintu waa rumeeyaan oo rabbi xaggiisa ka yimid ilaahay asmaadiisa sifaaddiisa rususha malaa'igta qiyaamaha dhammaan waa rumeeyaan mu'miniintu aladiina muttaqiinta yu'minuuna rumeeya bilkaybi kaybka rumeeyo waxa ka qarsoon ee rabbi u sheegay rumeeyo weeye iimaanna marka la yidhaahdo luqa ahaan waa tasdiiq waa rumayn shay qofkaanu waxa uu sheego inaad run u qaadato ee waxaa la yidhaahdaa rumayn xagga luqada weeye taasu waana sidii ikhwatu yuusuf aabbahood nabiyullaahi yacquub ay ku yidhaahdeen wamaa anta bimu'minin lanaa walow kunnaa saadiqiin haddee aabbow noo rumay maydid xataa haddaan run sheegayno laakiin iimaanka sharciga ah ee qur-aanku sheegayo ee sunnadu sheegayso iimaanka xaqa ah saddex shayuu ka kooban yahay saddexdaas qofkaan laga helina muumin maaha saddex shay ah iimaan laysku yidhaahdaa saddexdaas shay in iimaan la yidhaahdo waa siday mareen a'immadii sunnada a'immadii sunnada ijmaacna ay ku xikaayoodeen imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal abu cubayd alqaasim ibnu sallaam iyo qayrkoodba ijmaac inay tahay waxa weeyaan saddexdaas in iimaan laysku yidhaahdo saddexdana waxay tahay ictiqaadun biljanaan qalbiga in laga rumeeyo wax alla waxa allah xaggiisa ka yimid qofku qalbigiisa inuu ka jasmiyo inay xaq yihiin wa qowlun billisaan carabkana uu uga dhawaaqo oo towxiidkii uu carabka uga hadlo wa camalun biljawaarix xibnahana uu uga dhaqmo oo qur-aanku wuxuu amraya xibnaha ka sameeyo waxa uu ka reebayana uu ka haro sidaas saddexdaas marka laysku daro a iimaan la yidhaahdaa qalbiga qofku inuu ka rumeeyo afkana uga dhawaaqo towxiidkii xibnahana ilaahay uga hoggaansamo iimaankaasaa la yidhaha marka iimaanku ma ahan qalbiga keliya mana ahan carabka keliya mana ahan acmaasha keliya saddexdaas marka laysku daro a iimaan la yidhaha saddexdooda mid qofkuu ka maqan yahay muumin maaha haddaad tidhahdo qalbigan ka rumaysanahay oon ogahay inuu xaq yahay diinku asaadan ku dhawaaqay muumin ma tihid haddaad carabka uga dhawaaqdo qalbigana aadan ka rumayn sida munaafiqiintana muumin ma tihid haddaad tidhaahdo qalbigana waa ka rumaysana carabkana waa uga dhawaaqa xibnahana aadan ilaahay ka caabudayna muumin ma tihid marka saddexdaas marka laysku daro ayaa la yidhahdaa iimaan ilaa marka wuxuu idhi aladiina mu'miniinta yuuminu aladiina mutaqiinta yu'minuuna rumeeya bilkaybi kaybka kuwaasuu qur-aanku hanuun u yahay oo wa yuqiimuuna ooga asalaata salaada ilaahi weynaa wuxuu tilmaamaa mu'miniintii sifada koowaadoo lagu soo tilmaamay waxa ay tahay waa dadka kaybka rumeeya mutaqiintu mutaqiinta waa dadka kaybka rumeeya ta labaadna ilaah wuxuu yidhi wayuqiimu wa yuqiimuuna salaata waa kuwa salaada ooga tanka saddexaadoo lagu tilmaamana waxay tahay wa mimaa shay wax ka mid ah rasaqnaahum aan ku risaaqnay yunfiquuna waa kuwa bixiya calaamadda saddexaad waxay tahay wixii ilaahay siiyey ay wax ka bixiyaan markay salaaday oogaan oogidda macnaheedu waxay tahay qofku salaadda waqtigeeda inuu ilaaliyo oo uusan ka hormarin kana gadaal marin uu ilaaliyo dahaarada oo jidhkiisa najaasada ka ilaaliyo janaabada iyo xaydka iyo nifaaskana laga qubaysto nifaaska waa gabadhu markay umusho dhiigga ka yimaad waa in markuu ka go'o ay ka qubaysato gabadhii caadadu ku dhacday markuu ka go'o ka qubaysato qofkii janaabo galay ninkiiyo xaaskii isku galmooday ay ka qubaystaan najaastana layska ilaaliyo korka iyo dharka iyo meesha lagu tukanaa weysaqaadkiina la ilaaliyo marka dahaaradii intaasaa laysku yidhaahee waa in dahaaradii la ilaaliyo waa in waqtigii la ilaaliyo waa in la ilaaliyo shuruuddii salaada arkaantiina waa in la ilaaliyo khushuuca qalbigaaguna waa inuu salaada qaabilo qad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatin khaashicuun dadka liibaanay waa mu'miniinta salaada ku dhex khushuuca ee qalbiga in la soo xaadiriyo qofku markuu tukanaa kuwaas weeye marka mutaqiinta oo qur-aanka hanuunka uu yahay wa yuqiimuuna waa kuwa ooga asalaata salaada waa mimaa shay wax ka midana rasaqnaahum aan ku risaqnay yunfiquuna bixiya waxa aan siinay wax ka bixiyaan waa wada bixiyaan ilaah ma dhihin waxay bixinayaan wixii ilaahay ku risaaqay wax ka mid ah waxaas ay bixinayaanoo waajib iyo sunna iskugu jiraan qayr waa waajib waajibkii waxaa ka mid oo ugu horreeya maalkooda sakaday ka bixiyaan mutaqiintu dadka aan sakada bixin mu'miniin ma ahan sakaday bixiyaan mutaqiinta waxaa ka mid ah waxay bixinayaan oo waajibkaa nafaqaadka ehelkooda inay siiyaan ay ilaahay ku waajibiyey oo waxa weeyaan ninkii inuu xaaskiisii biilaa waajibay ku tahay waalidkiisii inuu biilo haddii waxa weeyaan ayagii aysan maal lahayn aysan maalkooda ku deeqtoomin inuu biilo hadduu awoodo waajibay ku tahay carruurtii u dhalay inuu biilaa waajibay ku tahay marka nafaqada ay bixinayaan waajibaadkiiya ka mid ah oo waxa weeyaan sekadii iyo nafaqaadkii ay ehelkiisa uu qofku ku biilayey kuwa bixiyo weeye dadka dayaca sekada ama dayaca dadkii biilka ku lahaa ee aan biilka siin ma ahan mutaqiin marka mutaqiintu maalkooday wax ka bixiyaan waa wada bixiyaan la dhihi maa qaybna ha haysteen waa baahidooda waxa weyn qaybna waa bixinayaan ma qaybna waa bixinayaan marka mutaqiintu waa kuwaas weeyaan qur-aankuna marar badan uu isla xidhiiriyaa in ilaah la caabudo keligiis loo tukado iyo in wax la bixiyo sababtoo ah salaadu waxay koobsanaydaa waa xaqii alle tawxiid iyo ammaan alle iyo duco sadaqada iyo la bixina sekada iyo biilalkana waxa weeyaan addoommadiiyo loo ixsaan falo waana waajib iyo sunna iskugu jiraan waladiina mutaqiintiya qur-aanku hanuun u yahay yu'minuuna rumeeya bimaa kii unsila la soo dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey nabiga suubana iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey wahum ayaguna yuuqinuuna yaqiiniya bilaakhirati aakhirada yaqiiniya ilaahay mutaqiinta ayuu noo tilmaamin oo qur-aankan hanuunka uu yahay waxay yihiin mutaqiinta qur-aanku hanuunka u yahay waladiina dadka yu'minuuna rumeeya bimaa diinkii unsila la soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nabiga suubano diintii ilaah nebi moxamed u soo dhiibay sala allahu calayh wasalam waa rumeeyaan dhammaan shay ka mid ah kuma kufriyaan mana diidaan diintii nebi moxamed loo soo dhiibay wamaa shayna waa rumeeyaan unsila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa dhammaan kutubtii hore oo ilaahay soo dejiyey oo nabiyaalkii nabigeenna ka horreeyey lagu soo dejiyeyna dhammaan waa rumeeyaan gabal ma diidaan kutubta gabalna ma rumeeyaan maxayla dhammaan allaha soo wada dejiyey marka waa in dhammaan la wada rumeeyaa sida rusushaba dhammaan loo wada rumaynaa kitaabkii ugu dambeeye qur-aanka ahana waa la raaci ilaah wuxuu yidhi subxaana wahum muttaqiinta yuuqinuuna waa dadka yaqiiniya bilaakhirati in aakhira jirto oo marka la dhinto kadib laysu soo noolay doono oo laysu soo bixi doono oo laysxisaabi doono oo acmaashii xumeed iyo midii wanaagsaneed laysku miisaami doono oo siraadka la dul mari doono oo buundo jahanamo ku taalla weeye siraadkuye siraadkaas la mari doono oo dadka gabal janno aadayaan ilaaha naga mid dhige gabalna ay naar aadayaan allan ka magan galnaye sidaas dadka rumaysana laydha muttaqiin waa yaqiinsan yihiinna waxaa ka imaanaya hadday yaqiinsan yihiin waa inay u camal falaan oo u dadaalaan haddayba yaqiinsan yihiin waa inay u diyaargaroobaan oo wax kastoo aakhirada khatar ku keenaya ay ka fogaadaan wax kasta oo aakhirada waxa weeyaan anfacayana ay ku dadaalaan allah wuxuu yidhi subxaana ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay ee lagu soo tilmaamay inay qeybka rumeeyaan ee lagu soo tilmaamay inay salaada oogaan ee lagu soo tilmaamay inay bixiyaan wix alla ku risaaqay wax ka mid ah ee lagu soo tilmaamay inay rumeeyaan diinkii nebi maxamed lagu soo dejiyey ee lagu soo tilmaamay inay rumeeyaan kutubtii hore iyo diimihii hore ee lagu soo tilmaamay aakhirada inay yaqiinsan yihiin oo shaki uga jirin ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay calaa hudan hanuun korkiisay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday dadkaas ayaa hanuunsan oo hidaayatu tawfiiq ilaahay siiyey hidaayatu dalaalati walbayaanna ilaahay siiyey wa ulaa'ika dadkaas la soo tilmaamay hum ayaga keligooda almuflixuuna liibaaniin oo waxay ka baqaayeenna dadkaasaa ka badbaadaya oo cadaabkii alle iyo cadhadii alle waxay rabeen ee jannadii iyo raalli ahanshihi allena dadkaas ayaa helaya wuxuu yidhi imaamu mujaahid ibnu jabri waa taabici ardayga cabdullaahi ibnu cabbaas weeye wuxuu yidhi afarta aayadood ee suuradda suuratulbaqara ugu horeeya afarta aayadood ee suuraddan suuratulbaqara ugu horeeya rabbulcaalamiin wuxuu ku tilmaamay mu'miniinta labada aayadood ee ku xigana gaalada gaalnimadoodu caddahoon iimaanka sheegayn oon ayagu lahayn muslimiinaan nahayee dha caddaysanaya inaysan muslimiin ahayn laba aayadoodoo ku xigtaa rabbi ku tilmaamay saddex iyo tobanka aayadoodoo ka dambeeyana waxaa ilaahay ku tilmaamay labawajiilayaalka munaafiqiinta qalbiga gaalada ka ah afkana inay muslimiin yihiin ka sheeganaya mu'miniin yihiin kuwaasaa ilaahay ku tilmaamay ayagaa lagu dheeraa doonaa maxaa yeelay ayaga waa kuwa ugu shar badan addoommada marka si gaara loogu dheeraa doonaa marka afartii aayadood ee mu'miniinta ilaahay ku tilmaamayey sidaasay noogu soo dhammaadeen waxaana gelaynaa labadii aayadood ee rabbi ku tilmaamayay gaalada gaalnimadoodu ay iska caddahay oo aan qarsayno ayagu aanba sheegaynba iimaanka ilaah wuxuu yidhi subxaana ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun isku mid weeye calayhim gaaladaas korkooday isku mid u tahay a andartahum u digtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna rumay mayaan ilaahi weynaa wuxuu leey subxaana wa tacaala qolada gaaloobeen waxaa isku mida inaad u digto iyo inaadan u digin marnaba rumay mayaan haddaad u digto rumay mayaan haddaadan u diginna rumay mayaan daad u digto tira war cadaabka alle ka carara war ilaahay ogolaada ilaah rumeeya ma rumaynayaan haddaad ka aamustana rumay mayaan waa iskugu mid marnaba rumay mayaan aayaddan waxay leedahay gaaladu allaah rumay mayaan aayaad kale qur-aanka ka midana waxay caddaynayaan dad gaalo ahaa jiray inay mu'miniin noqdeen dad gaalo ahna la rajaynaya inay mu'miniin noqdaan xaqa rumeeya saxaabada ilaah wuxuu yidhi kadaalika kuntum min qablu famanna allaahu calaykum sidaasoo kalaad waagii hor ahaa jirteene kadibaa ilaahay abaal idiin galay oo muslimiin idinka dhigay oo waxaweyn in badanoo saxaabada ka mid ah markii hore gaalo mushrikiin ay ahaayeen ilaahay baa waafajiyey iimaanka iyo islaamnimada so uma jeedid ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu yidhi wa min haaulaa'i man yu'minu bii kuwan gaaladaahe kee soo horjeeda nabiga subanow qaar ka mida qur-aanka waa rumaynaya aayaddan waxay leedahay gaalo haddaad u digtiyo haddii kaleba qur-aan rumayn mayaan see loo jamcina labada aayadood waxaa loo jamcina waa iska caddahay aayaddan waa caamun makhsuus aayaddu waa caamoo gaalay tiri ina aladiina kafaruu waa caam laakiin waa makhsuusoo dad gaar aha loola jeedaa waxaa loola jeedaa gaalada ilaahay ku qoray shaqinimada oo ilaahay agtiisa ay uga qoran tahay inay naar gelayaan ay gaalnimo ku dhimanayaan kuwaasaa loola jeeda aayaddan ee gaaloo dhan kama hadlaydo aayaddu waa caamun makhsuus waa aayad caam ah laakiin waa la khasisay waxaana caddaynaya kuwa aan rumaynayn inay yihiin kuwa shaqiyaalkaa ee naarta loo qoray ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun dadka ay ku waajibtay kelimadii alle ee ilaah yidhi la'mla'na jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin naarta jahannamaan ka buuxayna in badanoo jinka ka mid ah iyo in badanoo insiga ka mid ah ee naartu u qoran tahay qoladaasu rumay mayaan walow jaa'atum kullu aaya hadday xataa u timaaddo aayad kasta ma rumaynayaan xataa yarawul cadaab alcaliim ilaa ay indhaha saaraan cadaabka ugu xanuujiya marka qolada la sheegayo aayaddaanu sheegayda waa qoladaas aayadda suuratu yuunus ay caddaynaydo qolada aan xaqa marnaba rumaynayn waa gaalada ay ilaahay agtiisa uga qoran tahay inay ahlu naar yihiin ay gaalnimada ku dhimanayaan ilah wuxuu idhi subxaana ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun isku mid weeye calayhim gaalada korkooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi khatama allaahu ilaahay baa xidhay calaa quluubihim qalbiyaalkooda korkooda wa calaa samcihim maqalkooda korkooda wa calaa absaarihim aragyaalkooda korkoodana gishaawatun daboola ahaaday walahum waxaa u sugnaaday gaalada cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn khatama allaah ilaahay baa ooday oo xidhay calaa quluubihim qalbiyaalkooda wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay baa xidhay wa calaa absaarihim hadal cusuboo bilaabaay weeye kuma cadsana tii hore ilaa wuxuu idhi subxaana wa calaa absaarihim gaalada indhahooda korkooda waxaa ahaaday hishaawun dabool hishaawatun dabool dabool ayaa saaran hishaawatun dabool ayaa ahaaday walahum waxaana gaalada u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn sababtay xaqa aysan la rumaynayna aayaddaanu caddaynayn aayaddii hore markay caddayday inaysan xaq rumaynayn aayaddaanu waxay caddaynaydaa sababka aysan u rumaynayn oo keenaya inaysan rumayn waxay tahay qofka waxa weeyaan xaqa saddex meelooduu ka galaa koow indhaha waa ku arkaa dhagahana waa ku maqlaa qalbigana waa ku gartaa saddexdaasuu xaqa ka qaataa qofku saddexdiiba waa ka hadlaysan yihin qalbigii ilaahay baa qanful saaray wax gelaya ma leh indhihiina ilaahay baa dabool saaray xaqa arki mayaan dhegihiina ilaahay baa subxaana wa tacaala ka xidhay xaqa maqli mayaan marka saddexdii dariiqii saddexdii dariiq ee hanuunku ka geli lahaa saddexdiiba waa xihanta saddexdiiba waa xihanta marka indhaha hanuunku arki mayaan dhagahana ka maqli mayaan hanuun qalbigana ku gara mayaanoo ku fahmi mayaan hanuun wuxuu yidhi ibnu jariiru daban imaamu mufasiriin sida xaafidna katiirba ka soo raray qaara waxay yidhaahdeen aayadda waxaa loola jeedaa ayagaa ka kibraya aayaadka alle ayagaa ka jeesanaya inay dhegaystaan xaqa loogu yeedhay sida loo yidhaahdo inna fulaana la asamu can hada alkalaami hebel hadalkaas waa ka dhegala'aya macnaha mar rabo inuu dhegaysto wey qunfulma saarna qalbiga dhegahana dabool waxa weyn qunfulma saarna indhahana ma daboolnee ayagaa kibray oo rabin aayadda saasaa loola jeedaa qaaraa saas yidhaahdeen uu yidhi ibnu jariir markaasuu yidhi wahaadaa laa yasixu waxaas ay sheegeen macno jira maarman ansaxay hilfuu u qaad ibnu jariir xaafid mukasir wuxuu yidhi macnahaas ibnu jariir uu naqdiyey waxaa ku dheeraaday or oo sugay oo yidhi waa waa macnaha saxdaa maxamuud ibnu cumar jaarullaahi zamaqshari kashaafkiisa macnaha ibnu jariir diidayo oo uu inkirayo oo baadilkaa macnahaasuu ku xeel dheeraaday inuu sugo macnihii xaqaha ka dhigay maxamuud ibnu cumar jaarullaahi zamaqshari kitaabkiisa kashaafkaha tafsiirka waxa saas ku xambaarayaan wuxuu yidhi ictizaalka weeye waa caqiidada faasidka oo qalbiga uga jirta ninkan tafsiirka qoray ee zamaqshari ah waa nin waxa weeye bidcoole ah oo waxa weeyaan ahlu dalaal ah oo waxa weeyaan muctasili ah caqiidadii marka ictisaalkaa jiidaydoo ku dhegan caqiidadaasuu difaaca markuu aayadda macnahaas ku fasirayo sababtoo ah waxay qabaan muctasilada qofkan waajib ilaahay waxaa ku ah sida qofka u wanaagsan inuu u yeelo saasay qabaan waxay leeyihiin marka say ku dhacday inta ilaahay weynaa qalbiga ka xihay oo indhaha ka daboolay oo dhegaha ka xihay oy saas qur-aankii ku fahmi waayeen hadhowna inuu cadaabo say ku dhacda meeda cadaalada waa qabiixay leeyihi taas waxaa ku keenuu yidhi qur-aankii alluusan fahmin qur-aankii alluusan fahmine hadduu fahmi lahaa waa gara lahayd inay cadaalad iyo wanaag tahay ee aysan dulmi ahayn in inta qunful lagu dhajiyo cadaabkana lagu tuuro inay cadaaladii tuu gara laha hadduu qur-aanka alle fahmi lahaa waxayna tahay qunfulka laga saaray qalbiga laga saaray dhagaha indhaha daboolka laga saaray laftirkeeda dembi ayagu ay sameeyeena loo saar ee ilaahay iskama saarin ayagaa dembi sameeyey markaasaa qunful ilaahay saaray oo ciqaab waxaa lagu ciqaabay inaysan xaqa fahmin naartana saasaa loogu tuura soo ma jeedid waana sida ilaah uu yidhi falamaa zaaquu azaaqa allahu qulubahum markay leexdeen oo ay ka leexdeen xaqii markii koobaad ah ilaahay qulubtooda leexiyey oo qunfulka la saara wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara ilaah wuxuu yidhi quluubtoodana waa ka gedayna xaqa garan mayaan indhahoodana waa ka gedayna xaqa arki mayaan waana rumayn la'aantii ay rumayn diideen markii koobaad xaq uu caddaaday sida rabbulcaalamiin uu yidhi bal dabaca allaahu calayhaa bikufrihim quluubtan waxaa ilaahay u daboolay gaalnimadooda sababteed ayadaa sabab u aheed idan waxa weeyaan ilaahay cidna ma dulmiyo qof uu dulmiyey ma jiro quluubta in laga qunfulo dhagaha laga qunfulo indhahana laga daboolo ayagaa dembi ay sameeyeen keensaday dembigaasaa sabab u ah sidaasay xaqa ku gara waayeen naartan saasay ku muteen marka wuxuuhi aayaadkaas hadduu fahmi lahaa oo caqiidadan faasidka iska day lahaa waxa weeye waa gara laha marka ta'wiilaadkana waa iska day lahaa markaas wakadalika alimaam abu cabdillaahi alqurdubi wuxuu yidhi ummaddu waxay ku ijmaacday ilaahay naftiisa inuu ku tilmaamay inuu asagu khatmi saaray oo uu daboolay qulubta gaalada waana mujaazaatan likufrihim gaalnimadoodaa lagu abaalmarinaa daboolidda la daboolayo oo ilaah uu yidhi suuratu nisaa bal dabaca allaahu calayhaa bikufrihim ilaahay baa daboolay qulubta gaalnimadaana sabab u ah marka ilaahay u ciqaabi mayo dembi aysan geline waxaa ilaahay u ciqaabayaa dembi ay galeen marka macnaha xaqaahu waa sidaas waa in ilaahay daboolay oo shanqarta qowqowwa maqlayn lakiin qur-aan fahmi mayaan gaaladu wallahu subxaanah wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed